أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم haddana waa mid bannaan mashruuca oo fiican dhisitaanka bilaadka gaalada laga dhisaayo masaajido ay muslimiintu ku tukanayaan jumcada iyo jamaacaadkaba bal qad yajibu arrinka labaad ee ku saabsan lacagaha la ururinayo dariiqada loo ururinayaa kow waa inay noqotaa dariiqo sharciga wax muxaramana waa inaan loo adeegsan dadka ururinaya inay ku shaqaystaan oo ixtiraaf iyo ku shaqaysi ay sameeyaan oo yidhaahdaan lacagtaa waxaanu qaadanaynaa boqolkiiba toban ama shan iyo toban ama boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba rubuc boqolkiiba shan iyo labaatan tan noocaasi waxay noqonaysaa qofku kasabkiisii inuu su'aal ka dhiganayo tan noocaasina ma bannaana kasabkaasi wuxuu noqonayaa uu ruuxaasi qaadanayaa mid xaaraanaan bannaanayn tabaruc qofku inuu ku ururiyo oo isagu masjidkii ururintaa uu ururinayo ku darsadaa u fiican oo aanu waxba ka qaadin wuxuu dadka ka urur لفضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش
su-aashani waxay tahay waxaa wakhtiyadan dambe batay in tifiyada laga ururiyo lacag lagu dhisaayo masaajido waaweyn oo dalalka gaalada laga dhisaayo iyadoo oo la og yahay inay taasi keenayso ama fududaynayso inay dadkii muslimiinta ahaa ee ay waajibka ku ahayd inay dalalkan ka hijroodaan ay ka tagaan ee culimmadu ku boorinaysay inay ka tagaan dalalkan gaalada in lagu in lagu sii nagaynayo oo waxa weeyaan loo sii sallaxayo inay deganaadaan dalalkaas marka taa maxaa uu sharcigu ka qabaa ama yacni sharciyan maxay tahay taa waxaa raacda in dadka lacagtaa ururinaya ee waxa weeyaan u howlgelaya ee tifiyada dadka markaa soo fadhiisanaya in lacagta ay ururinayaan ay bercentage ku leeyihiin oo ka qaadanayaan mararka qaarkood boqolkiiba shan iyo toban boqolkiiba labaatan boqolkiiba shan iyo labaatan marka sharcigu taana maxaa yani sharciyan ay tahay wajazaka allahu khayran
dhowr su-aalood baa isku guda jira mid waxay ku saabsan tahay waa masaajidda laga dhisaayo beledada gaalada wasaa'ilku uu leeyahay dadkii baa ku nagaanaya oo waxaa ka dhalanaysa in lagu sugnaado oo dadkii loo fudaydiyo inay dhulkaas sii deganaadaan yaday ahayd in laga hijroodo jawaabtu waxay tahay kolleyba muslimiintu inay ka wada dhammaato beledadaas waaqic ahaan waxaa la filayaa inaynay xasilaynin oo dhacaynin oo muslimiin kolleyba inay ku baaqi noqonayso ama qaar macduuriina ha ahaadaan oo loo cudurdaaray ama qaar ku dembaabay joogitaankaba ha ahaadaane taas yada a kolleyba waa la filaya waa la ogsoon yahay hadday sidaas yada a tahayna oo kolleyba muslimiin joogto aan laga waayayna in meelo ay ku cibaadaystaan oo ku tukadaan laga helo waa miday u baahan yihiin oo jumcadii iyo jamaacaadkiiba meelo ay ku tukadaan inay helaan way u baahan yihiin marka beledada in laga dhiso masaajido ee muslimiini ku tukanayso iyadu waa arrin wanaagsan maadaama aan laga wada dhammaanayn oo muslimiin joogta la helaayo ama qaar cudurdaar ku jooga ha noqdaan ama qaar cudurdaar la'aan ku joogoo ku dembaabay joogitaankaba ha noqdaane marka taasi yada la joojin maayo ama lama mancinayo la odhan maayo masaajidaha ka dhisina masaajidda in la dhisaa lagu cibaadaysanayaa waa arrin wanaagsan yaday sii fadli badan tahay bilaadka yaday sii fadli badan tahay bilaadka islaamka in laga dhisaa ay fadli badan tahay haddana waa mid bannaan haddana waa mid mashruuca oo fiican dhisitaanka bilaadka gaalada laga dhisaayo masaajido ay muslimiintu ku tukanayaan jumcada iyo jamaacaadkaba bal qad yajibu meelaha qaarkood waa waajibaysaaba meelaha qaarkoodna kuwii hore ee ka jiray baa dhici karta wujuubkii inay ridaan oo yacni kuwa kalena ay noqdaan markaa in la sii badiyaa mid sii fiican inay waajibto in la sii badiyaana waa dhacdaa arrinka labaad ee ku saabsan lacagaha la ururinayo dariiqada loo ururinayaa kow waa inay noqotaa dariiqo sharciya wax muxaramana waa inaan loo adeegsan marka labaad dadka ururinayaa inay ku shaqaystaan oo ixtiraaf iyo ku shaqaysi ay sameeyaan oo yidhaahdaan lacagtaa waxaanu qaadanaynaa boqolkiiba toban ama shan iyo toban ama boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba rubuc boqolkiiba shan iyo labaatan tan noocaasi waxay noqonaysaa qofku kasabkiisii inuu su'aal ka dhiganayo alixtiraaf bilmas'ala bimas'alati annaas noocaasay noqonaysaa tan noocaasina ma bannaana kasabkaasi wuxuu noqonayaa uu ruuxaasi qaadanayaa mid xaaraanaan bannaanayn tabaruc qofku inuu ku ururiyo oo isagu masjidkii ururintaa uu ururinayo ku darsadaa u fiican oo aanu waxba ka qaadin wuxuu dadka ka ururinayo in la yidhaahdo dadkii waxma weydiin karo isagoo maslaxa caama u weydiinayana sax ma aha oo naftiisii haddaanu u weydiinaynin ee cid dhibaataysan uu u weydiinaayo isaguna aanu waxba ka qaadanaynin ama masjid la dhisaayo uu weydiinayo tan noocaasi ma soo gelayso adiladii mas'alada dhaleecaynaysay soo geli mayso waayo ruuxani waa muxsin waa ruux samafalay wma cla almuxsiniina min sabiil ciddii samafashayna korkooda ma ahaanin waddo loogu xadgudbo ama lagu dembaajiyo ma cala almuxsini min sabiili wa caksuhu adaalimu fasmac qiili waa ka naadimka odhanaayo aayadduu ka qaata marka mutabaric mar hadduu yahay waa bannaan tahay nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaa u yimi niman tabaalaysan oo dhibaataysan baa u yimi oo baahidu ka muuqato oo maryo googo'an sita oo calalla ah markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu dadkii la hadlay markaasuu wuxuu akhriyey aayaddii xashri ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat lgad sadaqadii buu booriyey nebigu sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu uhi tasadaqa rajulu min diinaarihi min dirhamihi min saaci burihi min saaci tamrihi saxaabadiina sadaqaadkii bay bixiyeen nebigu waxba kama qaadan dadkii buu siiyey ruuxii muxsinoo samafalaya oo dadka u weydiinaya cid tabaalaysan u weydiinaya ama maslaxa caama u weydiinaya waa bannaanta wakhtiyada qaarkood jihaadkuu nebigu u weydiin jiray oo yaa ciddaa diyaarinaya yani nafaqadii infaaqii uu taxdiidinayey laakiin lilmaslaxati alcaama u weydiinaya nebigu sala allahu alay wasalam marka cidda odhanaysa haddaad marka u weydiiso cid aad wax u weydiiso adigu aanad waxba ka qaadaninoo mutabaric aad tahay ma bannaana qowlka ay sheegayaan waa halad sax maa ruuxan markaa kasabka ka dhiganaya oo xooluhu ururinayey markaa rubceed ama shan meeloodoo meel ahaan boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba shan iyo labaatan ama boqol kiiba shan iyo toban ama boqol kiiba toban iyo wax la mida markaa qaadanaya ta noocaasoo kale ana inay tacaddi iyo dembi tahay oo nusuustii iyo waciidadii ku soo arooray damulmas'ala ay ku rumoobayso shaki kuma sugnaan waayo axaadiis badan baa soo aroortay uu nebigu sheegayo sala allahu aleyh wasalam qofka dadka wax weydiista yacni ciqaabka iyo waciidka u sugnaaday uu nebigu tilmaamayo o ka warramayo cadkan weyne uu qofku iska goosanayo ee uu leeyahay afar meeloodou meel baan leeyahay ama shan meeloodow meel baan leeyahay waxaan ururiyo oo sawdkayga ku ururiyo ama toban meeloodow meel baan leeyahay wax markaas saxa ma aha oo bannaan wax loo kitaabdayeyna ma aha waxaan u malaynayaa in xagga gaalada laga soo qaatay baan u malaynaya jamciyaadka khayriga lagu magacaabo laftoodu dariiqada noocaasay isticmaalaan baa laygu yidhi oo ay leeyihiin waxaanu qaadanaynaa boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba yacni toban ama boqol kiiba shan iyo toban ama ka badan maxay ku qaateen waxaa laga yaabaa mashruuc qaaliya inuu soo helo oo lagu yidhaahdo ceel riig ah qod oo dabeedna lasoo siiyo mablag boqol kunoo dollar ah amaba ka badan oo deedna yidhahdo boqol kiiba toban baan leeyahay ama boqol kiiba labaatan baan leeyahay mashruucina ayaamo yar buu ku qabsoomayaa labaatan kun oo dollar buu jeebka iska gashanaya waxaa laga yaabaa ka badan inuu soo helo oo kuwa hadda marka waxa weeye masaajidda ururinaya oo dadkii markaa odhanaya waa ducaynaynaaye yacni keenkeena lacagta maxaa ku darsateen maxaanu kugu ducaynaa waxaa laga yaabaa habeen keliya jalse u fadhiistay laba boqoloo kunoo dollar inuu ku ururiyo markuu yidhaahdo boqol kiiba labaatan baan leeyahay afartan kun oo dollar ayuu saacaddaa gudaheeda ama nusa saacaha gudihiisa jeebka ku gashanaya ta noocaasi sharciga xagga kaga taallaa yani waxyaalaha masaalixulcaama ku saabsan aad iyo aad waa in la ysaga ilaaliyaa waatuu cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah yidhi inii nazaltu nafsii min maali lmuslimiina waxaan ka dejiyey markaa naftayda xoolaha muslimiinta xaggooda ka xoolaha agoonta ka mas-uulka ee xoolaha agoonta siduu ula macaamilayo maqaamkiisao kale aan dejiyey haddaan wax waayo waan amaahanayaa haddaan wax helana waan iska bixinayaa waa madhab khaasa oo uu ka qabay cumar bnu khadaab ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan ama badankooduba qabaan waman kaana faqiira falya'kul bilmacruuf kii faqiir ahaaday ee xoolaha agoonta ka mas-uulka ahaayey u rogrogayay ee ku mashquulsanaa xoolaha agoonka si macruufa waxa uga cuno marka agsarka culammadu waxay qabaan aayadda tafsiirkeedu inay tahay yacni qadarka uu ka cunaayo qaan kuma aha jamaahiirta culammadu waxay ka qabaan weliyu maalilyatiim xoolaha agoonka wuxuu ka cunayaa oo ka qaadanayaa kolba ka yar ma nafaqada iyo masruufka ayuu qaadanayaa ama ujuurada ayuu qaadanayaa waxaa la eegayaa agoonka ka u doorka roon walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii axsan haddii ujro inuu qaataa ay u markaa tahay axsanka ay u tahay agoonka ujraduu qaadanaya haddii masaariif inuu qaato yowmiya intuu ku mashquulsan yahay hadday taasi u tahay ta u nasiibka roon agoonkana wuxuu markaana qaadanayaa masaariiftee ujro qaadan maayo waxaa la eegayaa kolba teeba u axsan ah agoonkii jamaahiirta culammadu saasay qabaan qowlkoodaana saxiixa laakiin cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah isagu wuxuu qabay inaanu qaadasho uu iska qaato mulkiyayo inaynay ahayne inay tahay miduu qaandhabaayo culammadu waxay ka qaateen sida imaamu shaafici wahayruhu ay tilmaameen imaamku waa munazalun mansilata waliyi lyatiim qaacida noocaasoo kale ay ka qaateen waa siduu isaga ilaalinayo isaga jirayo xoolaha agoonka ama xoolaha agoonta oo uu ku dhaqmayo walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatihi axsan abubakrin asidiiq radia allahu canhu ardaah markii mas-uuliyaddii muslimiinta loo dhiibay xoola iskama yani iskama qoran oo isuma asixin ee muslimiintiibu wuxuu ku yidhi dadku waa yaqaaneen abubakar masruufka ehelkiisa inuu ku filan yahay oo uu shaqaysan karo mas-uuliyad baana ii dhiibteen mas-uuliyaddii baanan kaga mashquulsanahay inaan reerkayga masaariiftiisii u shaqaysto markaasaa dabadeedna qadarkii masaariifta looga qoray saas yadaabay ahayd marka arrinkan ku saabsan cadka weyn iska gooso oo boqolkiiba toban ama shan iyo toban ama labaatan ama boqolkiiba markaa shan iyo labaatan baanu annagu leenahay haddaan ururiyaasha nahay haddaanu jamciyadaha nahay arrinka noocaasi arrin bannaan ma aha nusuustii iyo waciidadiina waa haystaan waxaanan filayaa wax gaalo laga keenay inay tahay shay loo kitaabdeeyeyna ma aha mas-uuliyaadkii ka waaweynaaye muslimiinta dadkii hayeyna sidaas yadaabay isaga ilaalinayeen oo isaga jirayeen haddii markaa waxa weeye ay noqoto mid laga fursan waayo inuu wax ka cuno dee nafaqata yowmihii ha laga siiyo laakiin waxaan la odhanaayo waa haddii taana laga fursan waayo waa laba daran lagu dooransiiye laakiin sida markaa waxa weeye fiicani waa inaanu ruuxu isagu waxba ka qaadan koob shaahana ka qaadan ee uu tabaruc ka dhigo ururintiisa iyo dadaalkiisa maslaxadda caamka ana wax u weydiinayo markaa ma soo gudagelayo nusuustii damulmas'ala ku soo aroortay laakiin haddii kale siduu kaga baxayo isagaa daliilkeeda laga rabaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk